suuqyada lagu iibiyo cabitaanada magaalada beledweyne ayaa laga dareemaya howsudhac ballaaran oo ku yimid qiimaha la iibiyo kartoonka biyaha muyusaxada ayaa la iibi jiray shan dhibic hal doolar hadda ayaa la iibiyaa afar dhibic laba doolar darsanka mangada ayaa la iibin jiray lix doolar hadda waxaa la iibiyaa afar dhibic afar faantada ayaa la iibi jiray toban doolar hadda waxaa la iibiyaa siddeed doolar waxaana sababay dhaqaale la-aan soo fod saartay bulshada iibin jiratay cabitaanka taasi oo keentay in ay ka doorbidaan biyaha ceelasha qaar ka mid a ganacsatada ayaa ka warbixinaya sidoo ay dhaqaal ahaan u saameysay arrintaas hoosudhaca waxaa sababo kala duwan ayaa keenay in magaaladii aysan bulsho weyntii iibsan jirtay cabitaanadu noocyadooda kala duwan tusaale camal maangihii oo kale joogay kartoonkiisa oo kale lix doolar camal joogay hadda wuxuu joogaa afar doolar camal ama afar dhibac laba iska dheh marka bulsho weyntii hadda aysan iibsigooda u yareeyeen watarkii oo kale asigana u joogay oo kale shan doolar hadda afar dhibac labo ayuu iska yimaaday marka waxaana sabab u ah bulsho magaaladii oo shiid noqotay inta badan naga iibsan jirtay dhankaas iyo maqaayadaha iyo biyootooyinka noocyadooda kala duwan ay hoos u dhac suubiyeen hoos u dhacaasna waxaa sababay in magaalada lacag la-aan ka jirto oo aysan maqaayadihii isku awoodin in cabitaanka gataan waxyaalo kale ku dabaraan marka hoos u dhaca dhankaas ayuu ka yimid iyo magaaladii oo ahaa lacag la-aan waxyaalahaas ayaa sababay aada u weyn ayuu noo saameeyey sababtoo ah cabitaan maalin walba nagala gada jiray in magaaladii ay shi noqoto ay waxba nagala gadaan anigana khasaar ayaa noogu jiro watarka waxaa waaye qatarka ama watarka sida loo yaqaan waxaa iibinaa iibina kartoonkii waxaa iibinaa afar doolar iyo waxaa iibinaa dhibalada ilaa afar doolar iyo baraa iibinaa bibsi waxaa toban doolar seven upka waxaa waaya sigana toban doolar aan iibinaa waxaa waaya shanion waxaa waaya toban doolar iibinaa sigana marka mar walba waxaa waaya yani qiimaha iyo macmiilka sida uu qanacsan yahay annagoo u fiirinayno yani waxay ay naga gadan yihiin qaybo badan oo ka mid ah dalka ayaa waxaa ka jira abaaro baahsan taasi oo keentay in dhaqaalaha dalka qayba ka mid a uu hoos dhaco